you look crazy. VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha februari sanadka labada kun iyo koo iyo labaatankana waa lix iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena duhurnimona waxaa kamida dhalinyaro magaalada gaalkacyo ka wada dhirayn lagu qurxinayo qaar kamida wadooyinka iyo xaafadaha magaalada waxaan halkaan ugu soo talagalnay inaan mxuhi guddiga hooseedka aan ku wareejino dhir waayo de activity ka wanaagsan oo la qaban lahaa ma jirto waxa la qabto waxaa ugu wanaagsan bilicda deegaanka oo la dhiso deegaanka bilicisna waxaa ka qayb qaato waa cagaarinta dhulka waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro loo tababaray ilaalinta iyo hagista dalxiiska ee goobaha taariikhiga ah ee somalilan kaalimihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
qaramada midoobay ayaa isniintii daabacday warbixin ay ku tilmaamayaan korar ku yimi beegsashada iyo dilka loo geysanayo dadka xuquuqda aadamaha u dooda iyo weliba weriyaasha ku sugan dalka afghanistan taniyo markii ay bilaabeen wadahadallada u dhexeeya taalibaan iyo xukuumadda afghanistan bishii sebtembar ayna soo dhaafnay ugu yaraana koob iyo toban qof oo isugu jira dadka xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqay iyo weliba weriyaal ayaa la dilay intii muddadaasi lagu jiray marka laga soo bilaabo bishii sebtembar labayo tobankeedii markii hore ayaa weriyaasha iyo dadkan arrimaha xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqay waxyeeladu ka soo gaari jirtay weerarada guud ahaana bulshada lala beegsado sida ismidaaminta iyo weliba qaraxyada kale ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhi ah u qaaday in ururkaasi ay hogaamiso ugu doortay haweeneydii u horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda afrika negosia okose weela oo lixi lixdan jir ah kana soo jeeda dalka nigeria ayay boqol iyo afar iyo lixdanka dale ururkan uu ka kooban yahay ay isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururkan w t o ogaansii weela ayaa shir jira iyadoo hannaanka online-ka ay ku qabatay ku sheegtay inay aada ugu haraadan tahay inay bilowdo shaqadaasi ayay dib ugu habayso islamarkaana ay ku casriyeyso shuruucda si ay ula jaan qaadaan waayaha qarniga koob iyo labaatanaad waxaanay sheegtay inay waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka covid sagaal iyo toban sida ka shaqaynta barnaamijka cofax iyo dhaqaajinta in la dedejiyo gaadhsiinta tallaalka waddamada saboolka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunidana la socodsiinayay aan ku bilownay qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiga sare ee cabdulaahi ciise ee magaalada gaalkacyo ayaa dhir loogu talagalay in lagu qurxiyo bilicda magaalada waxaa gaarsiiyey ururka dhallinyarada horseedka horumarinta mudug warbixintan waxaa gaalkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq dhallinyarada isu taagtay ka shaqaynta horumarinta deegaanka waa kuwo u baahan garab istaagidda bulshada ha yeeshee iyada oo laga jawaabaya dalabkaas dhalinta ee garab istaagga ayaa waxaa markii ugu horreysay dhir loogu talagalay in lagu beero hareeraha wadooyinka ku wareejiyey arday wax ka barata dugsiga sare ee cabdulaahi ciise anisa maxamed cali iyo cabdishakuur cabdulqaadir cismaan oo ka mid a ardayda dhalinta ku garab istaagtay dhir ay ugu talagaleen in lagu wareejiyo wadooyinka magaalada gaalkacyo ayaa kulanka ka hadlay
ardayda wax ka barata iskoolka cabdullah ciise gaar ahaan garaaska foonfoor waxaan halkaan ugu soo talagalnay inaan mxuhi guddiga hooseedka aan ku wareejino dhir waayo de activity ka wanaagsan oo la qaban lahaa ma jirto waxa la qabto waxaa ugu wanaagsan bilicda deegaanka oo la dhiso deegaanka bilicisna waxaa ka qayb qaato waa cagaarinta dhulka mug sidoo kale dhirta waxay kamid tahay waxaan ku qaadanaa maadooyinka biologiga sida maadada biologiga kale waxay ka qayb qaadataa oxygenka soo gelaya hawada deegaanka marka dee in ayadoo laga bilaabo activity uga horeeya waa midkaas midkaasa kamid ah midda kale waxaa u mahad celinayaa dhammaan guddiga horseedka ee noo suurtageliyay inaan ku wareejino geedahan maantay activitygeena micnihi intaas kuma koobnaan doono waxaan go-aansanay inaan ka qayb qaadano bilicda ee deegaanka iyo ee, horumarinta Een, sidaas daraaddeed een, iyadoo deegaanku urur leeyahay waxaan een, saakay fikirkan oo aan dhammaanteen ku wada midaysannahay waxaan garanay inaad deegaanka eh, wuxuu ahaa ururka eh, horumarinta een, horseed ee gobolka mudug aan ku- ama gaalkaayo aan ku wareejino dhir gaaraysa eh, konton geed sidaas daraaddeed aan jecelnahay inaan een, labada dhanba een, inaan uga qayb qaadano labada dhanba inaan ku beerno si een, magaca eh, deegaanka mudug ama gaalkaayo ay u wada ahaato mid cagaaran dhalinyarada lagu wareejiyey dhirta oo ka kala dhisan labada daan ee magaalada gaalkacyo ayaa ahaa is-xilqaamayaal ka shaqeeya horumarinta gaalkacyo islamarkaana ka qabtay qeybo ka mida bilicda magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan maxamed cilmi waa maamulaha iskuulka cabdulaahi ciise waxa uu ka waramayaa muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxaana ugu deeqnay ururka horseedka horumarinta gobolka mudug dhir gaaraysa ilaa konton geed oo aan ugu talagalnay bilicda deegaanka ayadoo iskuulku sanad kasta markay ardayda ka qalin jebinayso ay ka qayb qaataan activitiga Een, waxaa mar labaad wejigii labaad noo suurto galay inaan guddoonsiino een, ururka iftiinka gobolka mudug dhir gaaraysa ilaa konton geed oo aan ugu talagalnay bilicda degmada gaalkacyo taasoo iska soo aruuriyeen ardayda sanadkan qalinjebinaysa gaar ahaan fasalka fonfoor sana dugsiyeedkan aan ku jirno ardaydaas oo u taagan mar kasta say uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta deegaankooda Een, sababta ugu weyn waxay tahay een, maadaama ififaallo nabadeed ay soo ifbaxda sannadihii u dambeeyey taas ayaa sababtay waxaa kaloo jirtay isbaare qalbiga oo dhex tiilay ummadda gaalkacay ku wada nool isbaaradii maanta waxaa ilaahay mahaddii ah inay baaba'day taas ayaa sabab u ah nabadda deegaan ka soo iftiintay nabadda deegaan ka soo curduntay ayadii ayaan haddaan nahay bahda qalinka u saaxiibka ah ayadii ayaan xoojinaynaa ayada ayaan kor u qaadaynaa gudoomiyaha ururka horseedka mudug mahad sheekh siciid iyo aadan cabdishakuur oo gudoomiyaha iftiinka gobolka mudug oo ka kala dhisan waqooyiga iyo koonfurta gaalkacyo ayaa ardayda uga mahad celiyey garab istaaga ay u muujiyeen
waxaan rabaa inaan dhaho waa mahadsantihiin sidaa u garateen inaad ka shaqaysaan horumarka deegaanka idinkoo marxalado adag iyo weliba xilli waxbarasho ku jira waxaad tusaale u tihiin dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka asaagiina ee waxbarta waxaan rajaynayaa inay ardooyinka kaleete ee deegaanka wax ka bartaan idinku daysan doonaan oo ay horumarka ka shaqayn doonaan horumarinta deegaanku ma aha mas-uuliyad qof gooniya saaran dhammaantiin bayna wada saaran tahay
Ee, sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta joogno iskoolka cabdulaahi ciise secondary school oo xafladda fonfoorka qalijibinta aynu kala soo qayb galno xafladdan quruxda badan oo ay ku wareejinayaan waxqabadkoodii ugu horreeyey oo dhanka puntland ka sameeyaan aad iyo aad ugu mahadsan yihiin xaqiiqatan waxaa muhiim ah ee, ama waxaa weeye door weyn ah in dhallinyaro wax ku ool ah oo waxaa weeye waxbarashadii heerkii sare ku jirta inay fahmaan in nabaddu ay tahay wax muhiim ah oo bulshada waxaa weeye s- ka- kaalin weyn ugu jira sharaf weyn ay noo tahay annaga maanta keliya geeda inkamaana wareegin waxaan kala wareegnay qalbi qurux badan dhirta lagu wareejiyey dhallinyarada labada daan ayaa ka koobnayd boqol geed taasi oo loogu talagalay in lagu beero hareeraha wadooyinka dhex mara magaalada gaalkacyo si ay qayb uga noqoto bilicda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta xafladii guurka iyo khaalid kaamil
Thank you
koox dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsanaa ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee somalilan iyo sidii ay u hagi lahaayeen dalxiisayaasha wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa tababarkaasi ka waraystay ayaanle cabdiraxmaan ibraahim oo ah agaasimaha dalxiiska iyo daryeelka goobaha taariikhiga ah ee somalilan maalmahan waxaan ku jirnay ku guda jirnay goobaha ansaarta qadiimiga iyo shaqaalaha goobaha dalxiiska ilaaliya inaan barno ilaalinta dhaxalka iyo hagayaasha dalxiiska si aan u samayno dadka imanaya ama ajaanibkaah ama dadka reer somalilantaa inay brotokool ahaan usoo dhoweeyaan inay taariikhdooda aanan la farafarayn ama meelaha sawirada rog artiska ku sawiryahay inaanan gacanta aanan lagu taaban waxaa kaloon baraynay in dadkan u sheegaan brotokoolka iyo sharciga iyo xeerka u yaala goobahan dalxiiska ama goobahan ansaarta qadiimigaa in qofku hadduu ugu yaraan macalbiyo wato inuu caagadiisa biyaha gaadhiga ku dhex rido uunan meesha deegaan ahaan deegaanka marka faydhowr la sameeyo ama deegaanka mar walba quruxdiisa waxay ku xidhan tahay nadaafadda iyo in laga ilaaliyo qashinka markaa tababar noocaasaan laskeel baan ka fulnay goobta ansaarta qadiimiga ee laskeel iyo goobta dalxiiska muhiimkaa ee goobta laskeel ee gobolka morojeex ku taalla waxaan rajeynaya inaan sii ballaadhino oo gobolka awdal saaxil maroojeex sanaag sool saaxilba aan geyno si aan goobaheena taariikhiga iyo goobaheena dalxiiska aan u dayactirno u ilaalino dadkana aan ku wacdigelinno inay ilaashadaan goobahooga taariikhiga
markaa dhallinyaro intee leeg ayaad ku tababarteen howlahan shaqada ilaalinta goobaha taariikhiga iyo goobaha aad ugu talagasheen dalxiiska horta tobabarkan waxaa ka horreeyey tobabar kale oo wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska iyo iyuuda iyo xurta dhaqanka hargeysa ay isla kaashadeen shaqaalaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee u qaabilsan qaybta dalxiiska iyo qaybta ansaarta shaqaalihii ka shaqaynayey ee wasaaradda joogay ayaa la tobabaray oo macalimiin khuburo ah ayaa tobabaray oo ka kala yimid maxaankuidhaa kenya iyo dad loo kalo qiimo leh oo deegaanka bartay
maxay ka beddeleysaa goobaha taariikhiga iyo goobahaasi dalxiiska eed u tababaraysaan dhallinyarada waxay ka beddeleysaa dadkii goobta joogay ama shaqaalihii goobta ku sugnaa inay xiiseeyaan shaqadan ay hayso lambar kow waa qodob muhiima qofkan shaqaynaya horta waa inuu jeclaadaa goobta si uu u ilaaliyo inkuwo kale guryaheenna qofka shaqaalihii waa inuu goobta jeclaadaa tobabarkani waa inuu fahmaa shaqadiisa inuu awood u leeyahay inuu qofka idhaaho caagadaa lama geli karsid shaqaaluhu waxaan u tababaray inuu dadka soo dhoweeyo uu dadka jeclaysiiyo goobtan taariikhdeeda uga sheekeeyo goobaha taariikhiga
wax cilmi baadhisa oo aad ka samayseen goobahaasi taariikhiga oo ilaa hadda aad ku guda jirtaan ma jiraan way jiraan oo dadka khuburaa noo imaada ciddaan xidhiirka leenahay waa rag khuburo b h d o ka shaqeeya arrimahan archeolojiga waa sbaanish jaamacadda sbain ku taalla rag khuburo oo macalimiinka ama dhiimanka qaybahan archeolojiga ardaydooda oo b h d diyaarinaysana waxay ku soo sameeyeen research somalilan iyo goobaha taariikhiga faransiiska nagu xidhan oo tiim faransiiso arrimahan khuburo ku xeeldheer baa jira archeolojiga qaybahan kale sweden baa nagu xidhan rag ajaanib oo b h d-ya oo arrimahan ka shaqeeya researchada oo goob walba gobolka awdal goob dhowr meelood bay mareen abasa ool camuud meelaha bay ka diyaariyeen maroodijeex laaskeel dhagax kuure saaxil ceelgardi farduus oo laydhaaho goob shah ku taalo qadiimiya maxaan ku dhahaa sanaag oo kale goobo badanoo xaad iyo ay ka mid yihiin xiis iyo maydh sool oo kale taleex iyo meelo muhiima gobol walba oo jamhuuriyadda somalilan ilaa saylac ilaa laasqore intaa udhaxaysaba riseejo badan baa la diyaariyey waxaase xafiiskana way yaalaan websaydadana way ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda aasaarulqadiimka iyo ilaalinteeda iyo dalxiiska ayaanla cabdiraxmaan oo aanu ku waraysananay idaacadda v o e kana warramayey goobaha taariikhiga iyo dhallinyarada ay u tababareen goobahaasi oo ay tababar ku siinayaan sidii loo ilaalin lahaa loona daryeeli lahaa haashim sheekh cumar good v o e boorama haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda kubadda cagta ee chelsea ay xalay guul ku gaartay garoonkeeda stanford bridge kadib markii ay martigeliyeen kooxda newcastle united kooxda chelsea ayaana kulankaasi kooxda newcastle united uga badisay laba gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah oliver juro oo bedel kusoo galay iyo timo vona oo goolka labaad u dhaliyey kooxda chelsea ayaa bedel samaysay kadib markii uu dhaawacmay ciyaaryahan tomi abraham oo weerarka lagu soo bilaabay taasoo keentay in oliver juru la soo geliyo isagoo ka caawiyey mid ka mid a goolashii ay kaga badiyeen newcastle united tababaraha cusub ee kooxda chelsea thomas tuchel ayaana mar kale guulo gaaray kooxdiisa chelsea isagoo isbedel ku sameeyey shaxdiisa ciyaareed kooxda westham united ee kubadda cagtana waxa ay saddex gool iyo waxba uga badiyeen kooxda sheffield united ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku martisooreen ciyaaryahan diglan rays ayaana goolasha saddexda u daafuray kooxdiisa westham kadib markii rigooro loo dhigay uu gool u bedelay waxaana ku xigsaday ciyaaryahan diob halka uu goolka saddexaad u dhaliyey ciyaaryahan fredrikis ciyaartii xalay ayaa kooxda westham united waxa ay weerarka kusoo bilaabeen jesse lingar oo ay kala soo wareegeen kooxda manchester united kaasoo nambarka sagaalaad uga ciyaarayay kooxdiisa dalka sbainna hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyey kooxaha atlantic balbaw iyo gadiis kulankan ayaana kooxda atlantic balbaw ay ku badisay afar gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen alex branger oo laba ka mid a u dhaliyay kooxdiisa goolasha williams iyo lobas oo labada gool oo kale u kala dhaliyey horyaalka bundesliigaha ee dalka jarmalkana kooxda bayer munikh ayaa habeenkii xalay ahaa iska lumisay fursad ay kusii dheeraysan kartay hogaanka horyaalka bundesliigaha kadib markii barbaro saddex iyo saddex ay la gashay kooxda yar ee almeria beleville dalka talyaanigana kooxda halas verona ayaa laba gool iyo waxba uga badisay kooxda barmakalshi oo kulan ka tirsan horyaalka siraaga ee kubadda cagta dalkaasi dhinaca kale kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ee uefa champions league ayaa caawa la cayaarayaa iyadoo kulanka ugu xiisaha badan kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxaha barcelona iyo b s g ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka sbain iyo faransiiska ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka camnu ee kooxda barcelona waana lugta hore ee wareega lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub kooxda liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay caawa kulan ka tirsan koobka horyaalada yurub la ciyaari doontaa kooxda arbe lebsig oo garoonkooda ay ugu marti'i doonaan kooxaha liverpool iyo arbe lebsig oo ka kala dhisan dalalka ingiriiska iyo jarmalka ayaa caawa ciyaaraya lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka ee koobka horyaalada yurub wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
dhegaystayaal dhinacii heesahana markana kusoo dhowaada codka asmo cumar iyo cabdi cali bacalwaan
What am I?
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa idaacaddee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo tan idaacadan idaacad lamid ay isugu iman doonna waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo